kulanti wanaagsan akhyaartayna dhegaysanaysa idilkiinba meel kastoo aad joogtaan kusoo dhowaada dhegaystayaal barnaamijka raadraac oo aad ka dhegaysataan idaacadda wardheer xiliyaduna kale dhegaystayaashana qaaya halahow barnaamijka raadraac toddobaadkan waxaanu diiradda ku saaraynaa arrimaha ka soconaya hadda magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose gaar ahaan shirka maamul sameynta gobolada jubbooyinka ee kismaayo ka soconaya halkaas oo dowladda soomaaliya iyo maamulka xubnaha hadda asaaskooda ku haya magaalada kismaayo ay ku kala aragto duwan yihiin qaabka arrimahaasi u socdaan xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya ayaa sidoo kale sidaasi si lamid ayana ku kala aragti duwan haddaba waxaana waraysanayna oo arrimahan kala sheekaysanaynaa bal sida uu arko xildhibaan cabdiqaadir maxamed aadan sandheere oo ka mid a mudanayaasha baarlamaanka soomaaliya waxyaabaha hadda ka soconaya magaalada kismaayo waryahayaga maxamed nuur amiin ayaa xildhibaanka waraystay waxaana uu weydiiyey su-aalo dhowr ah goordhow ayaan idiin soo gudbin doonaa barnaamijkan oo dhammaystiran aynu kusoo noqona dhegaystayaal barnaamijka sidaad hordhaca ku maqlayseen magaalada kismaayo waxaa ka soconaya shir loogu sameynayo maamul gobolada jubbooyinka iyo gedo kaas oo hadda la doonayo in lagu magacdaro maamulka jubbaland oo dastuurkiisa dhowaana ay ansixiyeen ergada shirkaasi ka qayb qaadanaysa dhowaanna waxaa la rajaynayaa in madaxweyne la doorto iyadoo islamar ahaantaasan arrimahaas weydal ay jiraan ayaa dowladda soomaaliya waxa ay sheegtay inay si weyn uga soo horjeedo shirkaas halkaa ka soconaya ayna ku tilmaamtay mid aan dastuurka iyo dowladnimada intuuba waafaqsanayn inkastoo dhinaca iyo jubbooyinka shirka uga soconayana ay arrimahaasi si weyn iyaguna ay ugu adkaysanayaan haddaba xildhibaan cabdiqaadir maxamed aadan sandheere oo ka mid a mudanayaasha baarlamaanka dalka soomaaliya oo muqdisho jooga ayaa waxa uu la hadlay oo arrimahan markaasina faahfaahin ka siiyey redio wardeer isagoo muqdisho jooga ayaa waxaa waraystay waryahayaga magaalada muqdisho maxamed nuur amiin oo ku booqday hoteelka uu ka degan yahay magaalada muqdisho waxaana ay dhex martay wariye maxamed nuur amiin iyo xildhibaan cabdiqaadir maxamed aadan sandheere sheekadan marka hore mudan xildhibaane kusoo dhowow raadiyo wardheer marka xigana waxaad warbixin naga siisaa bal aragtida xildhibaanada ay ka qabaan xaalada jubbooyinka oo xukuumadda soomaaliya ay ka qaadatay mowqif adag waa idin salaamayaa wardheer iyo iyo soomaalida inta ama maqasho ama akhriska aragta aragtida xildhibaanada intooda badan ay qabaan waxaa weeye waa tan anigu aan qabo iyaga udaayatoodoo tayda sheego anigu waxaan qabaa in jubbooyinka arrintoodu ay ka duwan tahay arrimaha dad baa waxay leeyihiin qodobkan afartan iyo sagaal loo ordahayo cid walbaa waxay xaq u leedahay inay gobola dhisato cid walbaa inay ismaamusho maamul samaysto waa sax waxaaso dhan waa wax wax la rabana qofka kasoo horjeestaana waa qof kasoo horjeeda dastuurka federaalka laakiin waxa weye wax dadka lagu jahawareerinaya waxa weeye magaalada la yidhahda kismaayo weye hadda meesha la joogaa oo la leeyahay maamul baa loo samaynaya jubbooyinka jubbooyinka la sheegayana gacanta laguma hayo yacni hal magaalaa la dhooban yahay waana wax bilow ah dad baa waxay leeyihiin puntland waa loo gelyahay somaliland galmudug federal business somaliland iyo puntland iyo galmudug waxay ku samaysmeen wuxuu ahaa dad soomaali ah oo aan ajnabi la joogin oo aan qoryo soo qaadan baa geed hoostood wada fadhiistay ku heshiiyey maalmo badan fadhiyey aana geel cabahayey halkaas ayagu ilaa ay soo wax soo dhammaysteen wada joogay ku heshiiyey waxayna somaliland oo kale waxaa jirtaa labaatan sano iyo ka badan puntland lix iyo toban sano galmudug waa lix sano toddoba sano meelahaas oo dhani dadka iyadoon dawlada jirin bay dadku wada fadhiisteen dadka deegaanka o dhan qaylana kama soo yeerin maalan aad baa waxa loo soo hadal qaadaa puntland maxay kaga duwan tahay jubbaland waxay kaga duwan tahay puntland waa waa diyaar bay waxay u tahay waa federal state la aqoonsado diyaara yacni markii federaal stateyada kale ay federaal noqdaan oo ay buuxiyaan shuruudaha bay diyaar u tahay cid falagelinaysa male cid ka daba qaylinaysa male haddii dadka wax ka dhawaajinaya u qabiil yahay puntland baa laga qayli lahaa cid ka qaylinaysa male waxa weeye jubba waxay uga duwan tahay waxay uga duwan tahay waxaa weeye bilow waaye wax markay bilow yihiin oo dadkii laysku keeni lahaa oo ay dadkii imaan lahaayeen dadka qaar baan soo gaari karin qaaraan dadka kan ugu daran waxa weeye qaar aan masalin beelaha qaarkood baa meesha jooga ama soo gaari waayey ama haddii kale meesha ka biyajiiday dad badan anigu aan ogahay waa tageen waa kasoo biyajiiday waa kasoo tageen la waayi mahayo qof meelaha maxaa la yidhaha taagtaagan oo markaas la yidhaahdo waa beel hebel oo maxaa la yidhahda waxaa soomaalidu tirahdaa gacan kurimis yacni waana waxa wax dadka kala fogeynaya weya waxaan anoon meesha tegin aaminsanahay inay dadkaas kolle ay yihiin dad soomaali ah laakiin beelo badan oo weliba aada u badan oo waxaa jira dadka meesha u fadhiya aysan matalin kuma khasbi kartid dadka dadaan matalin soomaalidu waxay leedahay ugaasiyay leeyihiin salaadiin bay leeyihiin siyaasiyiin bay leeyihiin in la yidhaahdo ma hebel baan reer hebel ahayn waa u fadhiyaaye yacni ma qabata dadka dadkay sii kala fogeynaysaa marka waxaan aniga waxaan aaminsanahay inay ay tahay dhibtu meesha ay ka taagan tahay wax bilowgaas la bilaabayo oo la diidayna dowladda federaalka roolka ay ku lahayd la diidoo la yidhi annagu maamul baan nahay dastuurkaa noo gala waxbaan samaysanayna iyadoo bilow ah baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya waa golihii sharci dejinta dalka maxaa kaga aadan arrimahani oo kala gudboon baarlamaanka sir adeer waxa weeye xukuumadda meesha jirta xukuumaddu waxay leedahay wasiiro wasiiradaas golaha wasiirada dadka oo dhan bay matalaan marka ama wasiir beer ah loo diro ama wasiiraan beer ahayna loo diro waxaa arrintan leh xukuumadda xukuumadda wasiirka arrimaha guduhu wuu tegey dhowr goor buu tegey wasiiro kale waa tageen anigu waxaan ku jiray dadkii odhan jiray ma may may dowladdu tagto maxaa dhacay aniga beeshayda oo kaleba kasoo qaylinaysa waana kasoo dayrisay meesha markaasaan dhihi jiray xukuumaddu barnaamij hala tagto ya dadka ka qaylin jiraan ahay dowlad xukuumaddu way tagta weliba iyagoo wata xildhibaano ka soo jeeda beesha oo nimanka meesha jooga ay garanahayaan inay nimankaas ahayeen xildhibaano beelaha degaankaas prime ministerku waa beelaha degaanka waa u tageen shan beri bay la fadhiyeen waa ka soo caal waayeen walaal marka waxa weye hadda baarlamaanka waxaa kaliyuu baarlamaanku samayn kara waxa weye in laga dibeyt gareeyo maxaa la yidhahdaa maamul samaynta gobolada waa ka dibeyt garayn karaa wax waa ka soo saari karaa laakiin bahashana waxay ka go'daa xukuumadda xukuumaddina waa tagtay maxaa la yidhahdaa waana shan qodob bay geeyeen waxaan maqlay shantaba waa la diiday waxaan kaloo maqlay inaysa iyagu ajenda ay leeyihiin la imaan markaa wax diidid waxbaa miiska lasoo saaraa waxaan maqlay inay diideen shantii qodob haddana aanay ajenda la imaan waxaa kaloo aan maqlay inay kala socdaan oo oo oo maxaa la yidhahdaa aysan isku marjac ahayn nimanka miiska fadhiyaa
xildhibaan arrinta kismaayo waxay u muuqataa arrin la dadejinayo oo la boogsiinayo aragtidaada makula muuqata adiga wax in la boogsiinayo ha adeer waa saa u sheegtay waaye waxa waaye wa- waa la dadejinayaa maahane si aan caqliga kali- geli karin baa loo dadejinaya markuu prime ministerku tegey wuxuu yidhi baasha cagta u dhiga lix bilood oo aan samayno kumeel gaara waa diida shuruuddii ay prime ministerka ku xidheen sida aan maqlay anigu kuma jirin xildhibaanadii raacay laakiin xildhibaanadii ka yimid baa noo sheegay xalax xataa xildhibaanadii ayaantii loo tegey iyo xildhibaan awal prime ministerka raacay baa wada doodahayay wa wa- waxaa la yidhi lix bilood oo maamul ah hala sameeyo bal gobolladu ha xoroobeen bal suga cagta u dhiga waa diideen waa saxsan tahay waa la dadejinhayaa meel bay ku ordahayaan waana garan karaa meesha ku ordahayaan okay dhowaan waxaa jiray xubno ka tirsan baarlamaanka soomaaliya ayaa waxay gaareen magaaladaasi kismaayo ma waxay ku baxeen amar ka socday eh, guddoonka baarlamaanka mise waa kuwo iskood isku abaabulay oo halkaasi u aaday eh, si madax bannaan hadda waa su-aal fiican waaye waana su-aal loo baahan yahay in in in shacbiga soomaaliya ogaado waxaan ku leeyahay xildhibaanada saaxiibaaba aad aan saaxiib u nahay walaalo iyo saaxiibaan nahay xildhibaanadaas kuma tegin amar baarlamaanku dirsaday eh, kuma ay jirin xukuumaddu baarlamaan xildhibaanadii raacay kuma ay jirin Eh, ma la dirsan ma la fasixin danahooday u tageen iyo danaha beeshooda wuxuu ku hayey markii xukuumaddii ay tagtay shan beri ay meesha fadhiday oo lays oo lays laissoo diiday Eh, waxay ahaan lahayd xildhibaanadan walaalaheena inay markaas xukuumadda u tagaan la hadlaan annaga baarlamaankana dood la waxeeyo oo rag loo diro way ficnaan lahayd soomaalidu way ku shaqaysaa suluxaas laakiin ma ahayn waxaan xildhibaano ka carooday in prime ministerkii uu diiday wixii ay la yimaadeen nimanka kismaayo xildhibaano hiil waday ahaayeen xildhibaano beeleed bay ahaayeen ma odhanayno beel weyn oo wada socotay ahayn ma ahayn xashaa lilah beesha weyn oo oo oo ay xildhibaanadan ka tirsan yihiin qaar badan baa halkan jooga oo diidan dulmiga halkaas ka socda lama oran karo dadka lama jaayfaysto waa beel lama oran karo waa jufaniiq baa la oran karaa weliba jufaniiqdaas qaarkeed halkaan ay nala joogaan diidan yihiin danaha reerkooda iyo odayaashooda iyo qabiiladooda oo barajogareeyay bay ku tageen xildhibaanadaas haddana markay xagga tageen waa la xumaatay waxay bilaabeen inay dadkii ergadahay la soo hadallaan aniga dad bay la soo hadal siiyeen waxyaalo badan waa nima xildhibaanaha walaalaheena waxna uma qabno laakiin uma tegin dan qaran waxay u tageen dan qabiil xildhibaana adiga aragtidaada maxay kuula muuqataa xaaladda kismaayo haatan in lagu xalli karo su-aal aada u fiican waaye waxa weeye anigu waxaan dhihi lahaa soomaali baan nahay soomaalidu markay keligeed tahay waxba islama weydo waxaan dhihi lahaa faraska ha laga soo dego qoryaha ha la dhigo dhulka ha la fariisto blainfield ha loo sameeya dadka degaanka oo dhan bahashaan laba sanaan soo waday iyo intaasaan soo waday iyo waa dagaalamay iyo xaggay ka baxday iyo midna wax laguma qaybsado haddaad wax horeysay waxaa ku ogaan waxaa ku xasuusan doona taarikhdaa ku xusi doonta haddaad wax fiican samays taarikhdaa ku xusi doonta hadda wax qaybsi baa la maraya ninka walaalkaaya oo deegaanka kula leh dhulka la fadhiiso odayaashu ha is arkeen naga wada ajnebiga naga fageeya soomaali ajnebi lama tuso looma soo wata askaro askar maleeshiyaadka xerahooda ku celiya idinkoo fara bannaan sida dadka kaleoo deegaankaa dhulka aan wada fadhiisanno ha la wada hadlo iga rumayso ma qaadanaysa laba usbuuc haddii sidaas daacaddaa loo hadlo laakiin adoo askari wata ajnebina wata ajende gaarana wata wax kuu suuroobaya adigana male dadka kalena wuxuu suuroobaya male waxaa weeye arrin soomaaliyeed bahasha ka dhiga soomaaliya maanta uma baahna dhib soomaaliya uma baahna inay ku noqoto mugdigii iyo dhibkii iyo balaayadii aan soo maray ma rabno inaan ku noqonno idinku mas-uul ha ka noqonina dhulka soo fadhiista ha la xalliya baashaan way sahlan tahay dadka shacabkaa wuu isaqaanaa dowlad goboleed ka soo baxaa shirka hadda ka soconayo ee magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubba ee jubbada hoose sidabuu ula jaan qaadi karaa siyaasadda dowladda dhexe ee soomaaliya adeer waa sahal horta waxaan leeyahay kama soo baxayso maamul goboleed kama soo baxayo meeshaas maxaa dhahay looma dhama haddii ay ka soo baxdo laysjajuubana waxay soomaalidu tidhaahdaa hal xaaraanihi ama hal booliihi nirig xalaala ma dhasho wixii aan xalaal ahayna dee waa xaaraan xaaraanna dadka uma cuntamaan meeshii dadku ay geyn lahayn ayaga yaqaana
dowladda dhexe ee madaxweynaha uu ka yahay xasan sheekh maxamuud maxaa la gudboon ama maxaa mowqifa oo ay ka qaadan kartaa arrinta kismaayo waxaan aaminsanahay inay xafiiska madaxweynaha iyo xafiiska brime ministerku ay dadaal ku jiraan anigu xafiiskaas uma hadlo ayaga uma hadlo ma arko kama warqabo laakiin waxaan ogahay in ayagu ay shaqo hayaan inay dhibayso in soomaali dagaalanto oo ay taariikhda baarxun ka galaan waxay ku khasban yihiin madaxweynaha iyo prime ministerkuba inay wax isku jiidjiidaan waxaan aaminsanahay inaan nin madaxweyne ah ama nin prime minister ah uusan rabinin intuu kursiga ku fadhiyo in waddanka gacantiisa ka baxo waxaan aaminsanahay qof walbaa inuu jecel yahay meeshii uu loogu dhiibay sidii loo soo gaarsiiyey si ka fiican inuu madaxweynaha ku xiga ama prime minister ku xiga u dhiibo taariikhda meel xun bay ka galaayaan baan aaminsanahay haddii jubbooyinka inta lagu dagaalamo fidna soomaaliyeed bilama waxaan aaminsanahay inaan madaxweynaha ibrahim misterkoa fadhi u oolin waxaan aaminsanahay inay shaqaynayaan laakiin anigu ayaga uma hadlo xildhibaan qaran baanahay waana mahadsanta
waxaa jira hadalhayn dadka dhexdooda qaar oo arrimaha kismaayo ku saabsan iyo shirka ka soconaya magaalada oo ay ku eedeynayaan mid ay mid ay gadaal ka riixayaan dowlado shisheeye gaar ahaan kuwa deriska ah adinka baarlamaan ahaan dareenkaasi ee dadweynaha qaar ee arrintaasi maxaad kala socotaan sideyse idinla muuqataa adeer firi waa caddahay meeshaan in in in gacan shisheeye ku jirta hadda waa anigii lahaa faraskaa laga soo dego waxaan ula jeeday waxa weeye maxaa la yihahdaa ajnabiga iyo iyo balaayada iyo iyo iyo dadku waxa ay garabka moodahayaan isleeyihiin aad ku heshaan sadbursi waa aniga hadda lahaa dad gacma bannaan oo odayaalaha idiin imaanaya idinkuna sidoo kale u gacla bannaada idinku hoos gunti qaba wada fadhiista way jiraan adeer ma ahan shakiya waa wax la huba waaye laakiin fiiri taariikhda soomaalida weligeed weligeed ma guulaysan nin ajnabi garabsada saasaan aaminsana inay ku dambaynayso waxaa jira warbixin dhowaan oo qoray wargeyska east african kal hore oo ku leeyahay in kisma in kenya ay wadato gaar ahaan kooxda muqaaradka kenya ay gadaal ka riixayaan maxamed cabdi gandi ayna ayna dowladda etoobiyana ay ka dhaadhicinayaan isaga in ay madaxweyne u noqdo deegaanada jubbooyinka haddii haddii arrimaha sidaani ay yihiin sooma muuqanay adeer fiiri arrintaas waxa weeye accusation weyn waaye waxa waaye waa waa waa waxaad sheegaysaa waa maxaa la yihahdaa qof lagu eedaynahayo wax aada u weyn firi gandi waa xildhibaan waa oday soomaaliyeed ehelna waan nahay anigu riboodkaasna ma hayo eedaas weynna ma raba inaan inaan ka jawaabo waana mahadsantah ugu dabayntii mudan xildhibaan adigoo mahadsan maxaad ugu baaqaysaa dadka ku howlan in maamul ka soo saaraan shirkaasi hadda ka soconaya magaalada kismaayo waxaan leeyahay soomaali baan nahay war meel wax kala geyn mayno sidii hadda aan sheegayay nimanka odayaasha ugu waaweyn ad arkaysay inaan ka leexanaya afkayga ka duwaayo dadku waa wada ehel iyo qaraabo waa lays yaqaanaa walaalo waaye war taariikhda yah ha ka gelinina baal xun war niman waaweyn oo odayaalaho oo hebel iyo hebelahow ha u horseedinina dadka halaag iyo dhibaato iyo balaayo war nin walbaa dhinaciisa wuxuu ka soo dhoweyn karo hala isku soo jiidjida wax sida hadda xildhibaanadii waagi dhawada khaldamay markay yimaadeen ay wadaan maanta aad baan ugu farxay anigu guddiga maaliyadan ku jira annagoo guddigeenu gooni u shirayna baan waxaan arkay xildhibaanadii maalintii wakismaayo tegey oo aan og tahay ayaantii dhawad raadiyaha waxaan ka yidhi hadalla ad adag xalana aan sheekaysan waxaan arkay oo gooni baarlamaankiiyo xiran u shiraaya waa wax fiican hadday rabaan ama wixii ay soo arkeen rabaan inay kala hadlaan dowladda ama xildhibaanada kale waxaa loo baahan yahay saas oo kale bahashaan qabyaalad iyo gaalo la wato iyo wax hoogaani waa kii kii weeye inta hadda meesha joogtaa kulli waa xasuusan tahay soomaali uma baahna inay gadaal aad inay dib u noqoto walaalayaalow aan wada hadallo walaalayaalow soomaalinimada fiisha muslimnimada fiisha dadkaas masaakiintaa oo dhowr iyo labaatan sano baabacsanaa durbaan qabiil yaan loo tumin asalaamu calaykum waraxmatullah
aad iyo aad buu u mahadsan yahay xildhibaan cabdiqaadir maxamed aadan sandheere ayuu dhegaystayaaalkaasi ahaa barnaamijka raadraaca ee redio wardheerna dhegaystayaal intaasi aynu kusoo gebagabaynaynaa barnaamijka waxaa idin soo saaray maxamed nuur amiin anigoo jamaal axmed cusmaan ayaa idinla socodsiinayey tan iyo kula dambe saaxiibadan dhegaysanaya dhammaantoy isku duuban waxaan idkaga tegaynaa sidaas iyo ismaqal dambe xiise leh nabadgelyo